halkan waa suuqa weyn ee degmada xamar weyne ee gobolka banaadir qiyaastii waa kowda habeennimo xidhiiri xooggan ayaa ka socda oo meel aad matawaayo tahay inaad hesho hooyooyin carruur gacmahooda ka wada iyo weliba dad u soo dukaamaysi doontay bacadlayaasha kala duwan ee suuqan xamar weyne ayaa cidhiiri ka dhigaya meel walba waxay dadku u diyaargaroobayaan maalmaha ciidulfitri almubaarak oo inagu soo fool leh waa maalmo ay si weyn u farxi doonaan guud ahaan muslimiinta ku nool dunidan dacalladeeda maadaama ay soo guteen waajibaadkii bisha barakaysan ee ramadaan cali gaas waxaan joogaa carwa hargeysa ku taala xamar weyne iibku si fiican buu socdaa jaamka dhisidka naga dhacay waad arkaysaa dadku hii bay ku jiraan hadda weli laysla gaadhin ayadoo cishaayo makanaysa hadda laga soo baxay jaamka socda waad aragtaa maasha allah iidan waadii ku fiicnaa waay
halkan saaxib ganacsi baa ka socda ganacsigii iiddaa ka socda alaabta aad baa nagula iminayaa dharka mooha la dhahaa ayaa si aad iyo aada u socda waa xayeysiisa dharkii u dambeeye weeye dharka aan yacni sanadkan wiilashaan dharkaa ku iidin may iidin mooha la dhahaa waa dharka nagu yacni iibka faraha in kastoo cidhiiri xoogla uu ka jira suuqan haddana ganacsatadu waxa ay tilmaamayaan in marka loo barbardhigo ciidihii hore ay hadda wax badan isbeddeleen sababo la xidhiira qarashka dadka ay haystaan oo aad u yar iyo weliba sicir bararka oo aad u xooggan wallaahi niyahow sanadka hore iyo sanadkan waxaa u malaysaa inuu sanadkan aad u liito sababtoo ah dadka socodkooda waa badanya laakiin kabashadooda ma badno ha dhaqaala daro jirto darteed sawaxankan iyo socodkan habeenka arkay ma ogiyo maalintii meeshan waa waxaa jooga keliya dadka oo badeecadaha u yaalaan ma ogiye dad wax kadanaayo mala arkaayo
fiican annaga xaraash leeyahna ma fahmaysaay laakiin ciidahan ganacsiga waa liitaay ciidihii horaa fiican maasha allah waxaan sheegna dembi magaalada jaam waa xilliga iidda oo labada habeen ama saddexda habeen aan u dambayso jaam waaye markaa hor inaystaa bajaajooyinka xaafadaha waxaa ku tagay sagaal doolar siddeed doolar aa ku tagaysaa waana jaam
toban sac koo iyo toban sac ay dadku hooydaan waxay soo galaan salaada taraawiixeeda marka laga baxo ay soo galaan weli ma lees gaarin wax ma arkin bacdi ha weli ma lees gaarin weli waaya dad ma soo galin badda heer afur lay soo galeen bisad waa dhimin yaa isgaari wallahi wax badan wallahi meeshaan xataa hadda sida ay tahay ma ahaan jirin jaamka oo aad u ziyaado ah iyo bulshada badan aa wada arkaysid sida ma ahaan jirin hortee hadda haddaba zaa'id waa dadkii kordheen maasha allah semle waay qiimihii hore iyo qiimahan semle waay ha wax isbedeli ma laha laakiin bulshada soo badatay bulshada aa soo kordhay
inkasta oo loo diyaargaroobayo ciidulfitri almubaarak suuqyada muqdishona ay saxmad badani ka jirto haddana waxaa jira kumannaan dada kuwaasi oo aan carruurtooda u iibin karin dharkii ay ku ciidi lahaayeen kuwaasi oo u badan sabool iyo danyar badi ku jira xeryo barakaca oo ku yaalla gudaha iyo daafaha magaaladan caasimadda ah ee muqdisho cabdilcasiis barrow v o e suuqa xamar weyne